wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga ee khayraadka badda somalilan oo ay weheliyaan maamulka gobolka saaxil ayaa agab kala wareegay hay-adda wall fishin agabkan ayaa ahaa in ka badan afar boqol oo tallaagada ah kuwaasi oo lagu qaboojiye kalluunka nuura axmed maxamed oo ka socotay hay-adda wall fishin ayaa ka waramaysa agabkan ay wareejiyeen annagoo ka soconnaa hay-adda world vision aniguna aan ku matalayo inaannu ku wareejinno wasaaradda oo wasiirku maanta wasiir ku-xigeenku inagala socdo sharmaarke gudoomiyaha gobolka loo inagala joogo iyo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda oo aan ku wareejinayno tallaagadaha noocan aad idiin muuqda oo tiro ahaan ah afar boqol iyo labaiyo labaatan mashruucan uu marka uu ka yimi tallaagadan ay ka yimaadeen oo fayskiisii afraad baanu ku jirnaa faysas hore ayaa jiray oaan ku qaybaynay laashash waxaa kaloo jiray fays kale oo aan ku qaybinay tallaagadaha nooca la dhigto muxuu ahaye guryaha iyo meelaha meherada loogu talagalay in lagu ilaaliyo oo muxuu ahaye kalluunka isku duwaha wasaaradda kalluumaysiga gobolka saaxil cabdirasaaq maxamed raage ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen farxad ah in maanta halkan hay-adda welfishin aanu kala wareegayno afar boqol oo aisbogos afar boqol iyo laba iyo labaatan aisbogos oo ku kala jira kontaynarkan dabadeena yaalla iyo mid kale waana runtii wax baahi weyn loo qabay oo maanta fursad u ah kalluumaysatada degmada berbera aad iyo aadna waan usoo dhaweynaynaa waan aadna waan ugu faraxsannahay insha allahu sidii lagu talagalay waan u qayban doonaa haddii ilahay idmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda somalilan sharmaarke cabdi muuse ayaa sheegay in agabkan si cadaalada ugu qaybin doonaan dadka reer berbera ka gudoomo hay-adda world fishan runtii afar boqol iyo labaiyo labaatan tallaagadaha kalluunka lagu kaydiyaa oo runtii loo qaybin doono kalluumaysatada degmada berbera qolada welfishan kole wada shaqayn dhow baan wada leenahay waxay tan qeybwaxay daba socotaa un shaqooyin hore oo aan hore loo wada wasaaradda iyo hay-addu u wada qabteen waana runtii arrin aad iyo aad aan ugu bogaadinaya runtii inay runtii arrimahan xil iska saaraan waa run kalluumaysatadu markay badda galaan runtii wax weeyaan dee agabka ay ku talaagada hagaagsan ma haystaan tayada talaagadu aad bay hooseeyaan iyo fiidhoorkooguba marka waxaan qabaa runtii inay wax weyn ka tari doonto xagga badqabka ama fayadhowrka kalluunka waayo kalluunku marka badda laga soo qabto ilaa marka u dambayso la cunaya waa in la ilaaliyaa badqabkiisa ilaa n userka ama qofka u dambeeya kalluunka cunaya ilaa halka laga soo qabtay sourskoodee badda ah intaba in la daryeelo oo la ilaaliyo marka tanna waxaan filaya tallaagadahanna inay door weyn ka tari doonaan waa agabkii ugu badnaa oo tallaagada qaboojiyaal ah oo ay hay-adda world fishin ku wareejiso somalilan